guddi usaadhisi madawiinaga maamulka puntland siciid cabdilaahi deni oo ka koobanaya wasiiro xildhibaano iyo culummada deegaanka ayaa ka guulaysaday dhexdhexaadinta beelo walaale oo ka dagaalamay deegaano ku tirsan maamulkaasi dagaalka oo salka ka haya dil dhex mari lamada beelood iyo waybayo kaheliyana in dilka diili shalqaada wayna kulanka heliska fadhiyay odayaalka lamada beelood iyo qaybo shalduban bulshada goobta wayba lagu akhriyay warmurtiyeed laha ku saaray shirka lamada beelood iyo kaheliyan ujeedda soo gudbi go-aanka guddiga dhexdhexaadinta khilaafka beelaha reer kulbeer kadib markaan dhagaysanay dooda reer waraabe iyo jawaabta reer jeeg ee ku aadan dilka marxuum farxaan caydaruus cayshe oo ka soo jeeda beesha reer waraabe kuna dhintay gacanta yaasiin xuseen kulmiye oo ka soo jeeda beesha reer jeeg waxay guddigu soo saareen go'aamadan hoos ku qoran kow in beesha reer jeeg bixiso raaligelin buuxda oo ku aadan la daahidda magta marxuumka gardarrada gacanku dhiiglaha ee soo noqnoqotay iyo ballankabaxa ku aadan wakhtigii magta odayaashu way aqbaleen intay ahaayeen waa istaageen walaalahoodna nin walbaba cimaamadu madaxa u saaray waa la isdhubkaday xabadkaa la isgeliyey raaligelin buuxda ayay arrintaa ka bixiyeen qodobka labaad qolada kalena waa ka qaadatay oo waa aqbaleen gudoomiye ku-xigeenka lamaad ee baarlamaanka puntland maxamed maxamuud aboobe ayaa sheegay in heliskun idijibiida maamulka tallaabo isku qaada doono waynuusan mahadnagay lamada beelood ee heliiska qaadaday ilaa annagoo guddoon ah ilaa iyo golihii xukuumadda iyo golihii wasiirada waxaa laga fadhiistay hawshaas oo aan la xallin oo la afqaban inaan laga tegin muddona waa soo socotay waana laamo badatay oo laamo badan oo waxay noqotay madaxyo badan oo iska soo horjeeda qaarkoodna muddo soo jiitamayeen waxaa la goostay oo go'aan dawladeed lagu qaatay hawshaas in la xalliyo oo la dhammaystiro markaas cid reer kulbeerah wasiiraddaana la joogtayoo dee mar walba iyadu la taagnayd laakiin xanuunka iyo dareenku dadka dhan bu wada taabanaya talow marka ehelow akhyaaray odayaalow haddaad haysataan dad ehela oo idin heelanoo raba inay wax idinla xalliyaan oo ilaa heer madaxweyne uu ka fakerayo leeyahay hawshii reer kulbeer xaggee marinaysaan urriboo dadka ka sugaayo oo galab walba iyo habeen walba guddigaan intay i yimaadaan riboodka isiinayaan oo leeyahy halkaasay wax marayaan halkaasay taageen caqabad yar baa jirtay maxaan ku xallinaa oo aad og tihiin in gawaari ragga la yidhi halla raadsho oo qolaba meel laga soo qaaday arrintaas idinkana kaalintiinnu waxay ahayd inaad fududaysaan waana fududaysan allah idin sharf